subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a sidii aad idaacaddeenii fiidnimo aad ku maqasheen intii dhegaysatay xalay guddiga difaaca ee baarlamaanka soomaaliya ayaa shalay dood ka keenay qorshaha ciidamada lagu dhisayo ee difaaca qaran waxaana ay codsadeen in xubnaha dowladdu ay qusayso arikaasi ay hor yimaadaan baarlamaanka warbixin arikaasi kusaaban ku saabsan waxaa inoo soo koobaya waryahayga jaamac buulle jaamac xubno ka tirsan golaha shacabka ee dowladda federaalka ayaa shalay hordhigay golaha soo jeedin dood ay ka keeneen qorshaha dib u dhiska ciidanka xoogga soomaaliyeed sadiiq qurfa oo ka mid ah golahaasi ha inoo sharaxo sababta ku kaliftay kii aan walaala guddiga difaaca anago aan firinayno shirar ka dhacay nairobi iyo adisababa oo la taliyaasha dhinaca amniga ee jamhuuriyad madaxweynaha iyo maamul goboleeda ay ka qayb galeen shir nairobi ka dhacay iyo shirkii ay isugu yimaadeen madaxweyneyaasha maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka oo bishii shan iyo tobankii lix iyo tobankii abriil ka dhacay labada ka dhacay magaalada muqdisho shirkaas memory recommendationki kasoo baxay oo aanu aragnay inuu yahay soomaaliya lagu dhiso ciidamo gaara eighteen thousand loo qeybiyey qeybo aanu aragnay inay wasaaradda gaashaandhiga iyo taliyaha xoogga dalka aysan sax ahayn marka waxaanu soo jeedinay sidii lagu sixi lahaa saas ay ayaanu soo jeedinaa barasare xuseen axmed warsame waxa uu ka mid ahaa ergadii wax ka ansixisay dastuurka kumeel gaarka ah sanadkii labada kun iyo labiyo tobankii waxaan weydiiyey dooda guddiga difaaca ee baarlamaanka in ay sharciga waafajisan tahay iyo in kale wuxuu leeyahay aanu sheegnay hadalkooga waxay ku sheegeen sixid ayay ku sheegeen kasoo horjeed kumana sheegin waktigan ay sheegeenna waa wakti fiican oo weli aan barnaamijkiiba aada loo soo bandhiginba marka digniin oo kale noqonaysaa laakiin sax bay ku yihiin inay yidhaahdeen qodobka boqol iyo soddonaad dastuurku wuxuu sheegayaa in ay baarlamaanka siyaasad kasta oo la samaynayo oo ku saabsan qaab dhismeedka iyo shaqada iyo heerarka garanaysa hay-adaha ammaanka in iyaga lasoo mariyo iyagu marka hore soo saaxan run bay ku yihiin waa kan sadiiq warfa oo noo iftiiminaya meesha ay saantu ka quruntay amama ay ka biyodiidsan yihiin wel anigu insha allah in ciidamo soomaaliyeed isku dhafa hadafkaas hadaf aada u fiican ayuu ahaa dhegeystayaashaada waxaan xasuusinayaa inay jiri jiray wax la yihahdo gurwada plan oo laisugu dayay london labada kun iyo labiyo saddex iyo tobankii kaasuu ahaa qorsho ku yeeraya toban kun iyo sagaal boqol oo ciidamo la sameeyo waxaa la dhihi karaa qorshahan sideed iyo tobanka kuna wuxuu noqon karaaba improvement ama wax macnaha ka ka wanaagsan laakiin habka loo dhigay oo ah awooddii wasaaradda gaashaandhiga sidaa la socota waxa weeye walaale federaalka dastuurka kumeel gaarka aanu ku dhaqano qodobkiisa konton iyo afaraad qodobada waaweyn oo arrinta difaaca arrinta arrimaha dibadda jinsiyadda iyo lacagta wuxuu exclusive ama gooni u siinayaa dowladda federaalka soomaaliyeed marka anagu kama soo horjeedin in maamul goboleedyadu ay samaystaan ciidamo booliisa oo xadadkooda xukuma nabadgooda ilaaliya laakiin markay imaato national army ama ciidan qaran waxaa loo baahanya ciidan talisa oo hal meel laga xukumo hal amar qaata isku dhafan oo u difaaca dalka saas ayaa loo baahan yahay marka arrintan waxaan aragnay inaa anagu waxaan isku dayna inaan saxno marka sixitaan ayuu naga yahay guddiga difaaca ee golaha shacabka ayaa guddoonka ka codsaday in dib loo dhigo xiritaanka kala fadhiga golaha tan iyo axadda inta ka horeysana ay dowladdu ka jawaabto su'aalaha ay ka qabaan qorshaha difaaca ee ay mid dastuurka dabamarsan ku tilmaameen aad iyaad buu mahadsan yahay jaamac buule jaamac ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey halkan idinkala socodsiinayay halkaad ka dhegaysanayseense waa v o a